kulanti wacan oo wanaagsan niyadsami iyo kalgacayl ugu soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada cayaaraha qodobada barnaamijkan idinkugu haya toddobaadkanna waxaa ka mid ah waa boqorka reer masar amiirka anfield diiqa kooxda faraaciinta ee reer masar oo shalay dharka u dhigtay dabaaldegga goolkii qalbijabka ku ahaa manchester united chelsea oo dhulka lagu jiiday man city oo wadnaha waran lagala helay arsenal iyo tottenham oo farxad la'aan la dhigay iyo lester city oo haadaan lagu tuuray ronaldo oo yuventus uu xaqiijiyey inay xakamaha sii hayso horyaalka talyaaniga barcelona iyo real madrid oo guulo caaqibo leh gaaray iyo warar kale oo xiise leh aanse ku horraynee dhowlatuska liverpool ay ugu jirto ku guulaysashada horyaalkii ugu horreeyey muddo soddon sano ah ayaa si xaraga leh uga socda garoomada brimiyer liiga kadib guul ay u qalantay aadna ay ugu dagaashay oo ay ka gaartay manchester united ciyaar ka dhacday gigidda anfield guusha liverpool ayaa u kordhisay ilaa iyo hadda in aan dhinaceeda dhulka la dhigin waxayna lix iyo toban dhibcood oo nadiifa ka horraysa manchester city oo kaalinta labaad kulaalaysa iyadoo weliba ciyaar baaqi u tahay liverpool ayaa ciyaarta ku bilowday dardar maadaama gurigeedii ay joogtay halkaasi oo muddooyinkani ay ku ahayd mukulaal minikeedii joogtaa miciye libaax bay leedahay united qudheedu dabayar ma shidan bilowgii hore oo waxay niyadda ku haysay inay tahay kooxda keliya ee ilaayo hadda dhibicda ka heshay liverpool ciyaartii hore taasina waxay ahayd waxa ay ku soo dagaal galeen kooxda shayaadiinta cascas laakiin daqiiqadii afar iyo tobnaad weerarkii iyo difaacii man united waxaan waran wadnaha kala helay wiilka reer holand birta difaaca u ah liverpool vanday ama v v d oo kubadd uu geeska laad ahayd oo koorna ahayd oo soo laaday alexander arnold madaxa sida gantaalka igu riday shabaqa manchester united jawigii garoonka anvil ayaa noqday mid farxad iyo damaashaad isku rogay tiyo yorgon corob boodboodkiiskii caadada u ahaa uu kaamirooyinka soo jiitay taageerayaasha liverpool ayaa ku heesayey heese macnaahaan u dhigma ninkii dhoof ka yimidba geeridu dhibaysa oo ay ula jeedeen manchester united oo marti u ahayd balse colaad gaamurtay ay u dhahayso qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay hal iyo eber oo siday caadada ahayd liverpool ay ku hogaaminayso markii laysku soo laabtay wakhtiga nasiinada ciyaartoyda man united waxay isku dayeen inay goolka iska soo gudaan laakiin ciidanka yorgan crob ayaa meel kasta sida diyaaradaha f sixteenka u yaacayay waxaadna mooday inay garoonka ku jireen shan iyo toban ciyaartay oo reer liverpool ah balse sidaasi ma ahayn ee koob iyo toban ciyaartay oo liverpool ah ayaa jaanta iyo ciribta isla helayey iyagoo ay u daarnayd heestii maxaa taqaan turanturoto kuftay dhacday ayaa taqaan oo ay ula jeedeen ciyaaryahanada man united oo ciirsi la'aan ahaa askarta guusha u carbisan ee yorgan colob ayaa awoodda ciyaartii shalay guud ahaanba haystay inkastoo united qaybtii dambe la soo baxday cadaadis iyadoo liverpoolna daafacanaysay goolka difaaca v v d oo u dheliyey kooxda la holin la'yahay daqiiqadii afar iyo tobnaad man united oo aan waxba ula harin islehna bal gool barbardhaca ceebta isaga soo mayr ayaa daqiiqadihii ciyaarta lagu daray waxaa ciyaartoydii united iyo taageerayaashii safarka ahaaba neefta ku dhejiyey qalbigana ka jebiyey boqorka reer masar amiirka anfield faraska liverpool wiilka qaranka kooxda faraaciinta reer masar toddobiyo labaatan jir maxamed saalax xamed mahruus khali isaguna farxaddii intuu isla hayn waayey ayuu fanaanada inta siibtay wuxuu ku orday garoonkii isagoo isku daraya qaylo iyo weliba sawaxan waxaase ka darnaa tababarihiisa yorgan colomb oo ku sigtay inuu dhex ordo garoonka oo la soo qaban waayaba maadaama saddex dhibcood oo muhiim ah ay jeebkiisa gashay ciyaartii ayaa ku soo idlaatay labiyo eber oo ay guusha ku raacday liverpool waxayna soddon dhibcood ka horraysaa man united oo guuldarradani ay uga dhigan tahay in saddex iyo toban ciyaar oo ay marti ahaayeen sida shalay oo kale aanay badin kulamadaasi sagaal ka mid ahna waa laga badeeyey afar marna barbardhacayay galeen bal markana aynu eegno wararkii horyaalka sbain ee laliigaha caaisha afrax ayaa inoo haysa wararkaasi real madrid ayaa xaqiiqsatay guul caaqibo leh kadib ciyaar cidiyo ku dagaalan ah oo ay kaga gaartay garoonka santiago barnabey kooxda sevilla oo marti u ahayd ciyaaryahanka qadka dhexe ee brazilka samiro ayaa laba gool u dhaliyey ciidanka zinadin zidani inkastoo goolkiisa koowaad uu soo bareejeeyey weeraryahanka sevilla luke de jong kubad farsamaysan oo luka jovig uu ugu soo dhigay ciribta ayaa u ogolaatay kasamiro inuu araxda ka jebiyo isdifaacii sevilla daqiiqadii konton toddobaad kasamiro ayaa goolkiisa labaad ku dhaliyey madaxa kubad qurux badan oo uu u soo laanjeeyey lucas vasquez dhinac kale xalay wacdaro cusub ayaa ka dhacay garoonka camnuo xidiga argentiin lionel messi ayaa kubad darba ahayd wuxuu qaybtii labaad guusha siiyey kooxdiisa oo ciyaar jilbaha loo aastay kula kulantay garnaada inkastoo garnaada laga kubad haysasho badnaa haddana qaybtii hore eber iyo eber ayay ku qabatay barcelona laakiin nasiibku wuxuu ka hiiliyey daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad markaasi oo ciyaaryahan german sanchez uu qaatay kaar labaad oo hurdi ah kana dhigtay kaarka cas sidaasina uu uga baxay ciyaarta toddoba daqiiqa kadib bixistay ciyaaryahankaasi barcelona waxay heshay goolka messi oo ku filnaaday guushiisii ugu horreysay ee kooxda reer catalonia la gaaro tababarahooda cusub kike santian barsha ayaa haysatay kubadda siddeetan boqolkiiba waxayna isku dayeen gool dhalin siddeed iyo toban mar halka goosha ay geliyeen keliya lix goor ciyaarihii kale ee horyaalka sbain ee laliigaha dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda kaalin saddexaad ku jirta ee atletico madrid ayaa sideed dhibcood ka hoos martay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee real madrid kadib markii ay laba iyo eber ay ku garaacday kooxda ibar oo ay marti ugu ahayd garoonka yare iburua municipal stadium axaddii ciyaarihii dhacay waxaa laga xusi karaa mayorka ayaa inta gurigeeda stadi dison moix geysatay valencia ku xasuuqday afar iyo hal real betis ayaa iyaguna gurigeeda stadio benito villamarin inta ku martigelisay real sociedad waxay ku sagootisay saddex iyo eber isbanyol oo marti ugu ahayd villa real garoonka r c d e stadium waxaa looga adkaaday hal iyo eber atletico bilbow iyo saltaviga oo ku kulmay guriga bilbow ee san memes stadium waxay iskula agdhaceen barbardhac ah hal iyo hal hogaanka horyaalka sbain waxaa ku haysa farqi xagga goolasha ah barcelona oo leh afartan iyo saddex dhibcood waxaa labaad ku jirta real madrid oo iyana leh afartan iyo saddex dhibcood dhanka gool dhalinta mesiga reer barcelona ayaa afar iyo toban gool ku hogaaminaya waxaa kusoo xiga karim benzima oo real u dheela oo leh laba iyo toban gool halka suwareska barcelona oo hadda dhaawac uga maqan kooxdiisa uu leeyahay koo iyo toban gool
xagga italyaaniga maxaa ugu dambeeyey waynu la soconaa yuventus in uu xalay si weyn u saaciday christiano ronaldo wararkii ugu dambeeyeyna waxaa inoo haya maxamed xaaji kooxda inter milan ayaa gashay barbarihii labaad oo xiriir ah oo weliba isku goolaal ah kadib markii ay hal iyo hal la dhaafi weyday kooxda heer labaadka cararka ah ee leche oo ay ugu martiday minankeeda inter oo sabtiga horena hal iyo hal gurigeeda kula gashay kooxda reere dhibkaa ee atalanta bergamo ayaa goolka koowaad oo soo daahay ku hormartay waxaana daqiiqadii koob iyo toddobaatanaad madaxa ugu dhaliyey da-yarka alessandro bastoni yaalkeeda waxaa jaamacka maharaan ku noqday marco mancosu oo kubad uu si xatooyaha u duneeyey ka hoos bixiya qabtaha handanovich oo soo baraaxay xilli ay kubaddu shabaqiisa dhex taclo waxaan wax badan ka lug dambaynay kooxda yuventus oo haatan u muuqata mid kasii yara go-aysa kooxda inter milan oo gurigeeda kusoo dhoweysay kooxda barma yuve oo ka faa'iidaysatay kufkufka kooxda inter milan ayaa waxaa laba gool u dhaliyay christiano ronaldo iyadoo laba iyo hal kaga badisay kooxda barma oo mar ciyaarta barbaro ka dhigtay ka hor intii aanu ronaldo oo kulankiisii toddobaad oo xiriir ah gool dhalinayaa mar labaad u biisin goolka guusha ronaldo ayaa xalay sidaa ku noqday laacibka qura ee ugu yaraan shan iyo toban gool ka dhalinayay horyaalada waaweyn ee yurub afar iyo tobankii fasal ciyaareed ee ugu dambeeyey tan iyo labadii kun iyo lixdii dhanka kale kooxda ss latsio oo ka mid noqotay afarta kooxood ee taariikhda seeri a badiyey ugu yaraan koob iyo toban kulan oo xiriir ah ayaa waxay sidii taayar u banjarisay kooxda samdoria oo ay shan iyo hal ku xaaqday kooxda latsio oo kaalinta saddexaad iminka ku jirta ayaa weliba ciyaari u baaqatay oo haddii ay kulankaa badiso kaalinta labaad ku gelaysa afartan iyo siddeed dhibcood iyadoo saddex ka dambaynaysa yuve oo iminka koob iyo konton lem kooxda a s roma oo afraad ku jirta ayaa iyadoo khaladaadkooda ka faa'iidaysanaysa gurigooda saddex iyo hal uga soo faraxlatay kooxda genowa oo ay marti u ahayd dhanka kale kooxda a c milan oo ay waxoogaa naf ihii soo gashay tan iyo soo gurya noqodkii qawaarka zalatan ibrahimovich ayaa saddex iyo laba iskaga reebtay kooxda udinese oo gool kula soo kalahday bilowgii ciyaarta kadib markii ay ka faa'iidaysatay khalad dugsi hoose ahaa oo uu galay goolwalaha milan gian luigi donoruma anti rabich oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa milan laba gool oo weliba ah kuwiisii ugu horreeyey islamarkaana mid ka midihii uu guusha ahaa kaasoo dhashay daqiiqadii ugu dambaysay ciyaarta ku qaaraamay halka uu goolka kala saxiixateeyo hernandes oo isagoo daafaca iminka noqday ninka fasal ciyaareedkan ugu goolal badan kooxda a c milan tartamada oo idila kooxda nasiibka daran ee s s c napoli ayaa waxaa gurigeeda kusoo garaacday kooxda fiorentina oo laba iyo eber ku dubatay kana garo kooxda napoli ayaa fasal ciyaareedkan shan iyo toban kubadood birta ku dhufatay waana kooxda labaad ee ugu badan dhanka birgaraaca marka laga soo tago manchester city oo toddoba iyo toban jeer birta duqaysay dhanka hardanka cabo canoniere ama gool dhalinta jira immobile ayaa saddex iyo labaatan gool ku hogaaminaya gool dhalinta wuxuuna u saftaa kooxda latsio waxaa iminka gadaal ka soo kacay laacibka cristiano ronaldo oo kaalinta labaad ku jira una safta yuve oo leh lix iyo toban gool romelo lukaku oo inter ah oo leh afar iyo toban iyo joao bedro oo u safta kooxda kalyari oo leh saddex iyo toban gool maxamed xaaji barnaamijka ciyaaraha b b c gothenburg sweden
iminkana aynu eegno kulamadii kale ee horyaalka bremier liiga ee sabtidii ee xaddii dhacay waxaa inoo soo koobaya xasan cumar beb guardiola ayaa sheegay in yoolka manchester city uu yahay sidii ay u xaqiijisan lahayd in ay boos ka hesho ciyaaraha champions leaga xilli ciyaareedka soo socda kadib markii ay libriday rajadii ahayd in ay horyaalka kula loolamaan liverpool oo god ku riday christy balas goolka uu iska dheliyey fernandino daqiiqadii sagaashanaad ayaa kooxda gorgorada ee martida ahayd u xaqiijiyey barbaro ay ka hesho ciyaartii sabtidii ka dhacday itixaad stadium taasi oo ahayd gabagaba la yaab leh oo uu kulanku ku soo dhammaaday natiijadaasi waxay mansi nibcood ka hormarinaysa kooxda horyaalka hogaanka u haysa ee liverpool kuwaasi oo weli ay ciyaari u harsan tahay laba gool oo tobankii daqiiqo ee ugu dambeysay uu dhaliyay sergio aguero ayaa ciyaarta majaha u rogtay oo waxay u muuqatay in manchester city guusha ay la hoyanayso kadib goolkii uu kaga naxsaday kooxda martida jek tonson oo crystal balas siiyey hogaaminta ciyaarta qaybtii hore guardiolo waxa uu noqday tababarihii shanaad ee man city ee kooxdu ciyaarto maalinta dhalashada tababaraha islamarkaana aanu badin afarta kale ayaa kale ah barion harton shan iyo sagaashankii joy royal labadii kun iyo kowdii mak hogus labadii kun iyo sagaalkii iyo reborto oo ahaa labadii kun iyo tobankii iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii markaana chelsea macalinka layliya kooxdaasi ee frank lambard ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ee uu xoogga saarayo ay tahay la soo wareegidda weeraryahan kadib kulankii kooxdiisa daqiiqadii ugu dambeysay lagaga naxsaday goolka ciyaartii newcastle ee martida ay ugu ahaayeen chelsea ayaa heshay sagaaliyo toban fursadood balse afar mar oo keliya ayay goosha toogatay chelsea ayaa u muuqatay in dhibco barbardhac ah ay heli doonto ka hor intii isaaq hayden oo newcastle u dhaliyey gool daqiiqadii ciyaartu ay dhammaanaysay sabtidii waxaa dhacay oo kale tottenham oo eber iyo eber la gashay watford walow laga badin karay ciyaarta jos marino maadaama ciyaaryahanka dina uu iska khasaariyey rigoore loo dhigay iyadoo toddoba daqiiqa ay ka harsaneed ciyaarta arsenaal ayaa iyana hal iyo hal la gashay sheffield united oo marti ay ugu ahayd imaratis stadium arsenaal oo islahayd saddex dhibcood waa xaggaaga ayaa daqiiqadii afartan iyo siddeedaad waxaa gool xaraga leh ka dhaliyey ciyaaryahanka fleg oo beddel ku soo galay arsenal ayaa ku hogaaminaysa hal iyo bar sheffield gool dhaliyuhu waa martin eli inanka siddeed iyo toban jirka ah inanka reer baraasiil inanka reer baraasiil ay ugu yeedhaan naya maarkii cusbaa gool hal iyo hal hal iyo hal filik baa gool keenay arsenal hal iyo hal sheffield axaddii kulamadii dhacayna waxaa ka mid ah kulan xiise leh oo banley ay laba iyo hal ku dubatay leicester city oo marti ay u ahayd kala horraynta bremier leaga haddii aynu eegnana liverpool ayaa ku hogaaminaysa lixdan iyo afar dhibcood waxaa labaad ku jirta city oo leh afartan iyo siddeed dhibcood leicester city ayaa saddexaad ah oo la jiifta afartan iyo shan dhibcood halka chelsena ay leedahay soddon iyo sagaal dhibcood oo ay la fadhido kaalinta afaraad dhinaca gooldhalintana jemi fardiga leicester city ayaa toddobiyo toban gool ku hogaaminaya waxaana ku xiga sergio aguero oo weerarka uga ciyaara man city waxaana uu leeyahay shan iyo toban gool halka rashford oo united ka tirsan uu leeyahay afar iyo toban gool
intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waa mawlid xaajiyo idinku dhaafaya ismaqal dambe oo xiisa leh